أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الشيخ العلامة محمد بن محمد الرعيني رحمه الله تعالى وبالتنوين وبدخول الألف واللام وحروف الخفض waxaanu weli ku dhex jirnaa oo sheekhu uu ka hadlayey calaamaadkii isimka calaamaadkii isimka calaamadii inoogu dambeysay waxay ahayd atanwiin waxyaalaha isimka lagu garto waxaa ka mid ahaa tanwiin tanwiinka marka waxaanu soo qaadannay ilaa toban qaybood inuu iska leeyahay siddeed qaybood ayaa asmaada khaas ku ah oo gasha labada qaybood oo kalena waa iska mushtarag marna waxaad arki iyagoo afcaasha ku jira marna waxaad arki iyagoo asmaada ku jira waxaa jira marka culimmada naxwuhu marka ay tanwiinka ka hadlayaan waxay sheegaan mawaaqif ama masaa'il tanwiinta aan loo ogolayn meelo waxaa jira in la tanwiiniyo aysan bannaanayn meelo waxaa jira in la tanwiiniyo aysan bannaanayn meelahaas in la tanwiiniyo aan la bannaanayn kow waxaa weeye waa isimka mudaafka ah isimka mudaafka in la tanwiiniyo ma bannaano tusaale ahaan markaad leedahay haadaa beytu khaalid kani waa gurigii khaalid beytu beytudaasi mudaafu beytudaas marka inaad tanwiiniso oo tidhaahid haadaa beytun khaalidin ma bannaano mudaaf lama tanwiiniyo waxaa kaloo masalada labaad oo tanwiinka aan loo ogolayn waa isimka maalaayensarifka ah maalaayensarif tanwiinka looma ogolaa wuxuu ka mid yahay masaa'ilka tanwiintu aysan ku bannaanayn waxaad leedahay haadaa kani axmedu waa axmed axmedun ma dhehaysid waxaa ka mid ah waid yarfacu ibraahiimu alqawaacida min albeyti waismaaciilu rabbanaa taqabal mina waid yarfacu ibraahiimu alqawaacida ibraahiimun lama dhihin ibraahiimun lama dhihin liannahu ibraahiim maxaa loo tanwiinin waayo tanwiin maxaa loo gelin waayo waxaa loo gelin waayo waxaa wey waa ismun laa yansarif ism aa laa yansarifo waxaa sidaas oo kale aan loo ogolayn almaqruun bial almaqruun bial masalada saddexaad ee tanwiinta aan loo ogolayn isimku hadduu al leeyahay isagana lama ogola in la tanwiiniyo tusaale ahaan wa antum caakifuuna fi lmasaajidi fi lmasaajidin lama dhihin oo lama tanwiin sababtaan loo tanwiininayn waxaa weeye liannahu maqruunun bial liannahu waxaa lala xidhiiriyey al maqruun bialna lama ogola in la tanwiiniyo masalada afaraad waxaa weeye xaalatu lwaqfi xaalatu alwaqfi isimka marka la doonayo in lagu joogsado in la tanwiiniyo lama ogola waxaad leedahay ina allaha gafuuru raxiim laakiin ma dhehaysid markaad joogsanaysid ina allaha gafuurun raxiimun raxiimun tanwiinta ma akhrinaysid lama ogola tanwiinka lama ogola xaalatu lwaqfi yacni shayga marba haddii la waqfinayo oo lagu joogsanayo waxaa lagu waqfiyaa sukuun sukuuna lagu joogsan waxaa sidaas oo kale masalada shanaad oon loo ogolayn tanwiinka waa ibnun qablahu calamun wa bacdahu calam ibnun qablahu calamun wa bacdahu calam ereyga ibni haddii calam uu ka horeeyo calamna uu ka dambeeyo lama tanwiiniyo ereyga ibni tusaale ahaan waxaad leedahay haadaa muxamed bnu اlxasani waa sheekha la yidhaha moxamed bnu اlxasan haadaa muxamedu bnu lxasani ereyga ibnu ma tanwiininaysa haadaa kani muxamedu waa sheekha la yidhaha moxamed moxamedkaasoo ibnulxasani ibnulxasani xasan wiilkiisii ahaa ibnudaa ma tanwiininayna ma waxaan leenahay haadaa muxamadu ibnu اlxasani waa calamkaan leeyahay waxaan la tanwiininayn calamkow yaani ibnida waaba soo qaadanayo maxamed ibnu اlxasan waa mudaafkiiu noo geli kaas mudaafkiiu noo geliye waxaan ula jeedaa waa calamun mawsuufun biibnin calamun mawsuufun biibnin waa isim calam ah oo lagu sifeeyey ibni waxa aan la tanwiininayn waa calamka horew haadaa muxamedu bnu اlxasani muxamedkaas wey waxaan la tanwiininayn muxamedkaasi waa calam maxaa lagu sifeeyey oo sifo looga dhigay ibni ayaa sifo looga dhigay marba haddii calamka ereyga ibni lagu sifeeyo isagana calamkaas lama tanwiinin karo oo ma dhihi kartid haadaa muxamedun ibnulxasan ma dhehaysid calamka marba haddii ibni lagu yacni ibni lagu sifeeyo ma bannaana in la tanwiiniyo masaa'ilkaas culimmadu waxay yidhaaheen waa masaa'il tanwiinku uusan ku bannaanayn wabidukhuuli اlalifi wallaami wabidukhuuli اlalifi wallaami xaggee ku cadfaynaa waxaanu ku cadfaynaa biاlisnaadi ilayhi falismu isimkii yucrafu huwa isimka waxaa lagu gartaa biاlisnaadi u tiirin ayaa lagu gartaa wabidukhuuli اlalifi wallaamina waa lagu gartaa isimkii wabidukhuuli اlalifi wallaami alif iyo laam gelitaankoodana isimkii waa lagu gartaa marka calaamadan sheekhu inoo sheegayuu leeyahay waxyaalaha isimka lagu garto waxaa ka mida alif iyo laam wuxuu ula jeedaa al erey kasta ee luqa alcarabiya aanu ku aragno isagoo al lala xidhiiriyey maxaanu leenahay fa haadaa ismun laysa bificilin walaa bixarfin ficilna ma noqon karo xarafna ma noqon karo marba hadduu ereygu uu al leeyahay waa isim waxaan marka farqi kale lahayn sawaaء kaanat mucarifa aw zaa'ida aw mawsuula aw ximyariya waxay doonto alshaasi ha noqoto al bijamiici aqsaamiha ashu noocay doonto ha noqoto sawaaء kaanat mucarifa ashii mucarifada aheedoo wax macrifayn jirtay ha noqoto macrifo maxaa loola jeedaa macrifada waxaa weeye waa asha ereyga nakirada markii la geliyo ereygu uu isku bedelayo macrifo uu isku bedelayo maalan rajul markaad tiraahid oo al aanu gelino wuxuu noqonaa arajul arrajul taasa waxaa la yidhaha mucarifo al wax macrifaynayso ama ha noqoto ashaasi zaa'ida ha noqoto asha zaa'idada maxaa loola jeedaa zaa'idada waxaa weeye hiy alatii laa tufiidu macrifa waa el aan faa'iideyneynin wax macrifo ah liannahu waxay ku jirtayba waa erey ewelba macrifo ahaan jiray ayaa alla geliyey maxaa ka mid ah waxaa ka mid a ninkan gabyaayiga ah hadalka uu yidhi oo kale wuxuu yidhi ra'aytu lwaliida bna اlyaziidi mubaaraka shadiida biacdaaءi اlkhilaafati kaahiluhu wuxuu yidhi ra'aytu waxaan arkay alwaliida ibn alyaziidi ninka la yidhaaho waliid ibn alyaziid ayaan arkay mubaarakan xaal uu yahay mid la barakeeyey waliid ibn alyaziid isagoo la barakeeyey ayaan arkay marka maxalushaahidka ulajeedada gabaygan waxaa weeye ereygan alyaziid asha ku jirta ashaasa waxaa la yidhaahaa zaa'ido limaada sababta zaa'ido loogu magacaabay maxay tahay waxaa zaa'ide loogu magacaabaya waxaa weeye ereygan yaziid qabla dukhuuli al muxuu ahaan jira yacni al intaan la gelin yaziid nin magaciisa weye muxuu ahaan jiray macrifuu ahaan jiray oo calam ah dee ashani macrifada ay wadato ama macrifada ay kordhinayso macrifo ka awood badan wate macrifada ashu ay wadato iyo isimka calamka ah macrifada uu wato yaa awood badan marka maraatibta macaarifta la tartansiinayo calamka awood badan calamka macrifada uu wato ayaa ka awood badan walidaalika culimmadu waxay leeyihiin alyaziid asha ku jirtaahi waa zaa'ida laa tufiidu shay-a waxba ma faa'iideynayso ninkan marka shaacirka ah culimmadu waxay leeyihiin markuu leeyahay ra'aytu lwaliida bna اlyaziidi mubaarakan waxaa arkay weliid ibnu اlyaziid isagoo la barakeeyey ninkan wuxuu ka mid ahaa madaxdii yacni soo maray dunida ayuu ka mid yahay yaziid weliid ibnu اlyaziid laakiin culimmada taariikhdu waxay leeyihiin waa nin iska gabyaayahoo ninka gabyayga gabayaasha qaarkood waa dad masaalix iyo dana ku shaqeeya qaarkood ninkaa nin masaalix ku shaqaynayo ahaayo ninkaa nin barakaysan ma ahayn taariikhdu markii dib loo aqriyo weliid ibnulyaziid ma ahayn nin barakaysan kaana shiriiban bilkhamr khamradu cabi jira ninkaan isagoo madaxweyne ah ayuu kacba wuxuu cabi jiray khamradu cabi jiray marka nin barakaysan ma ahayne waa nin maslaxadiisa uun meesha ku watay markaasuu ammaanay hadda ka hore waxaa la yidhi ninkan weliid ibn اlyaziid laleeyahy ayaa wuxuu yidhi musxafka qur'aanka ah ayaa waxaan rabaa huu yidhi bal maantay inaan bal aayaddii iisoo baxdo aan isku xukumo marka musxafkii qur-aanku sidan isugu laaban ayuu safaxaadkiisii sidaa u gediyey hal mar u gediyey markaasuu yidhi aayadda iisoo baxda aayaddaasaan xukunkeeda ahayu yidhi markaasaa waxaa u soo baxay wastaftaxuu wakhaaba kullu jabbaarin caniid ayaa u soo baxay wastaftaxuu way furi dalbeen wakhaaba waxaa hoogay kullu jabbaarin caniid nin kastoo jabbaaree madax adag kaasu waa khasaaray oo waa hoogay aayaddaasaa u soo baxay waa isku naxay marka la wuxuu is lahaa aayad uun janno iyo ka sheekaynaysa iyo ahlu khayr inaad tahay xoogaa tilmaamaysaa kuu soo bixi doontee waa naxay markaasuu wuxuu yidhi musxafkiiuu dildilaaciyey intuu xanaaqay musxafkii qur-aanka ahaa ayuu jeexjeexay markaasuu wuxuu yidhi tuhadidu kula jabbaarin caniidi fahaa ana daaka aljabbaaru alcaniidu idaa maa ji'ta rabbaka yowma xashri faqul yaa rabbi mazaqanii اlwaliidu wuxuu yidhi tuhadidu waxaad u hanjabi kula jabbaarin caniid nin kastoo madax ahoo madax adag ayaad qur'aan yahow aad wuxuu yidhi handadi ood u hanjabi fahaa ana daaka aljabbaaru alcaniid uu yidhi jabbaarka caniidka aad u hanjabayso waa aniguu yidhi qur-aankiiu ku yidhi idaa maa ji'ta rabbaka yowma xashrii faqul yaa rabbi mazaqanii اlwaliidu maalinta dadka la kulminayo haddaad rabbigaa u timaado faqul dheh yaa rabbi mazaqanii اlwaliidu ilaahu welidaa idildilaaciyadh oradoo rabbigaa igu dacweeyo marka nin fujuur iyo shanaaco iyo qubxi heerkaas ka gaaru ahaa laakiin ninkani nin waxaa weeye dee lacag iyo wax lamid ee masaalix iyo inta ka dhex arkay iska ammaanay weliid ibnulyaziid saasuu ahaa marka maxalushaahidka innaga aan ka wadanno hadda waxaa weeye alyaziid asha ku jirta alyaziid asha ku jirta ashaas weeye waxaan ka wadanno ama ha noqoto ashu mawsuulo ashu ama ha noqoto mawsuulo asha mawsuulada waxaa la yidhaha asha gashta awsaafta wasfiga ismulfaacilka iyo ismumafcuulka asha gashaa waxaa la yidhaha mawsuula maala aldaarib alqaa'im alsaajid alqaa'im almusaafir ismufaacilka iyo ismumafcuulka asha ku jirtaa waxaa la yidhaha mawsuulo la yidhaha mawsuula madhabka jumhuurtuna waa sidaas asha mawsuulada inay ka mid tahay min khawaasi alasmaa asmaada waxyaalaha khaaska ku ah inay ka mid tahay mana gasho asha mawsuuladu afcaasha ma gasho ilaa daruuratu shicir mahan dhibaata inay timaado mooyee asha mawsuuladaahi ma gasho afcaasha amaa sheekhan la yidhaaho ibnu maalik raximah اllahu tacaala isagu wuxuu ku leeyahay asha mawsuulada ah afcaasha toosay u geli kartaa oo wuxuu khilaafay ibnu maalik masaladan jumhuurtuu ku khilaafay jumhuurtu waxay leeyihiin asha mawsuulada waxay khaas ku tahay asmaada mana gasho afcaasha ilaa bidaruura daruuro unbay afcaasha ay ku gashaa ayay leeyihin waxaa sidaas oo kale la mid ah ha noqoto asha la yidhaaho ximyariya asha la yidhaaho ximyariya oo ximyariyaduna maxay ahayd asha ximyariya ximyariyadu waxaa weye qolo waxaa jira qabaa'ilka carabta qolo ka mid oo la yidhaaho ximyar qoladaas waxay sameeyaan asha markay ku dhawaaqayaan miim ay ugu dhawaaqaan miim jaaa rajulu jaaam rajul al meesha lagu dhawaaqi lahaa am amay ugu dhawaaqayaan taas waxaa layidhaha qoladii xataa asha u bedeli jirtay miim am u bedeli jirto am ugu dhawaaqi jirtay xataa toodaasi waxay ka mid tahay khawaas اlasmaa waxyaalaha asmaada khaaska ku ah ayay taasi ka mid tahay nebigeena salى اllahu wasalam wbaaraka calayhi hadda ka hor luqadaas uu ku dhawaaqay nebigu salى اllahu alayh wasalam luqatu ximyar uu ku dhawaaqay nebigu salى اllahu alayhi wasalam laysa minam biramsiyaamun fi الsafar buu yihi nebigu salى اllahu alayh wasalam laysa minam biram siyaamun fi safar asalka muxuu ahaa haddii al loo akhrinayo al haddii loo akhrinayo asalku wuxuu ahaa laysa min albiri asiyaamu fi الsafari saasuu asalku laysa min albiri asiyaamu fi الsafari wanaagga ka mid maaha qofku inuu safarka ku dhex soomo hadduu soomku dhibaato gaadhsiinayo soomku hadduu ku dhibayo wanaag ma aha adoo musaafira soomkii inaad isku dhibto naftaadiina dhibaato u gaadhsiinayo laysa min albiri asiyaamu fi الsafari maxaa marka nebigu salى اllahu عalيه wasalam yidhi laysa minam biram ilaa qolada uu la hadlayaa ximyarye ahayd qolada uu la hadlayey nebigu salى اllahu عalيه wasalam ayaa waxay ahaayeen qolo ximyarye ah oo meel walbo al ah u bedela am marka nebigu salى اllahu waslm wbaaraka caleyh wuxuu yidhi laysa minam biramsiyaamun fi safar laysa minam biramsiyaamun fi safar marka ashaas waxay ka mid tahay khawaas اlasmaa nooc kasta ay noqoto ila اlistifaamiya al waxaa jirta istifaamiyahoo bimacnaa hal loo isticmaalo oo su-aal loo adeegsado taasi ficilka maadiga gasha al facalta kada ay yidhaahaan carabtu al facalta kadaa waxaa ma samaysa dee middaa istifaamiyada ah taasi asmaada yacni ma gashee bal waxay gashaa afcaasha ayay gashaa khusuusan ficilka maadiga ah ayay gashaa wa xuruufi اlkhafdi hoosdhigga xuruuftiisii ayaa lagu gartaa isimkii calaamada ugu dambaysa ee calaamaadkii isimka ka mida waa xuruuftan la yidhaaho xuruufu اlkhafdi xuruuftan xuruufulkhafdiga ahee noo iman doonta min iyo ilaa iyo can calaa fii ruba iyo xuruuftaa xuruufulkhafdiga la yidhaaho noo iman doonta ajrumigan aanu ku soo qaadanay xuruuftaasi waxay ka mid yihiin min calaamaati wa min khawaasi alasmaa asmaada waxyaalaha calaamaadka iyo tusaalooyinka u ah ama asmaada khaas ku ah oo meel kale aan geli karin ayay ka mid yihiin wاlficlu ficilkii yucrafu huwa ficilka waxaa lagu gartaa biqad bidukhuuli qad qad gelitaankeedii ayaa lagu gartaa wاsiini wa bidukhuuli siini siin gelitaankeediina waa lagu gartaa wa sawfa wa bidukhuuli sawfa sawfa gelitaankeediina waa lagu gartaa wa taa'i ta'niihi wa bidukhuuli taa'i ta'niihi dhadigeynta ta'deedii ta'daas gelitaankeediina waa lagu gartaa ta'daasoo assaakinati ee reebnay sheekh raximah ullahu tacaala maadamaa uu noo soo dhameeyey calaamaadka lagu garto asmaada halkan sheekhu wuxuu ka gudageli calaamaadka lagu garto afcaashi calaamaadka afcaasha lagu garanayo afar calaamo uun oo sheekhu noo sheegay afar calaamo ayaa afcaasha lagu gartaa u yihi sheekha calaamada ugu horeysa biqad ficilka waxaa lagu gartaa biqad bidukhuuli qad ereygaa qad gelitaankiisa ayaa lagu gartaa ereygan qad hiya calaamatun mushtaraka waa calaamo shirko lagu yahay oo yaa shirko ku ah mushtaraka bayna almaadi waalmudaarici calaamadan waxaa shirko ku ah maadiga iyo mudaarica oo markaanu leenahay maadiga mudaarica shirko ku ah waxaanu ka ixtiraajaynaa oo aanu diidannahay ficlu amarka leanno ficlu amarka qad lama geliyo ma dhihi kartid idrib oo kale qad idrib qad qum qad saafir ficilka amarka qad lama geliyo waxay mushtarak ku tahay taaratan tadkhulu cala almaadi mar waxay gashaa qadu ficilka maadiga ah liifaadati taqriibihi oo markaa maadiga maxay u faa'iideyn taqriib liifaadati taqriibihi min alxaal oo ficilka maadiga ah ayay waxay u dhoweysaa xaal ayay u dhoweysaa xaal ayay u dhoweyn taqriib maxaa ka mida wadalika naxwu qad qaamat الsalaatu ay qad qaruba qiyaamuha qad qaamati salaatu qadda ku jirta waa qad taqriibiya ah taqriibiya maxaa loola jeedaa salaada istaageedii aa dhowaaday waktigii salaada loo istaagi lahaa ayaa dhowaaday ay qad qaruba qiyaamuhaa salaada waktigii loo istaagi lahaa ayaa dhowaaday aw taxqiiqiya ama aw taxqiiqihi liifaadati taxqiiqihi ama waxay u faa'iideen ficilka maadiga xaqiijin bimacnaa taxqiiqu wuquuci اlficli اlmaadi qaddu waxay faa'iideynayaan ficilkan maadiga dhiciddiisu inay xaqiiqo tahay oo shaki uusan ku jirin wadaalika naxwu wanaclama an qad sadaqtana anhu sha'niye qad xaqiiqe waa taxqiiqo kaas wanaclama aanu ogaano anhu sha'niye qad xaqiiqe sadaqtanaa inaad noo run sheegtay ayaanu ogaanayna ficilkan marka maadiga ah qadan ku jirta maxaanu leenahay waa taxqiiqiya oo taxqiiqiya maxaa loola jeeda bimacnaa tuxaqiqu wuquuca alficli اlmaadi waxay xaqiijine oo ay sugi ficilka maadigaa dhiciddiisu inay dhab tahay usan baaqanaynin xaqiiqiya wa taaratan cala almudaaric liifaadati altaxqiiq mararka qaarna waxay gashaa ficilka maadiga ah ficilka mudaarica ah ayadoy dhici karto inay u faa'iideyso taxqiiq laakiin waa qaliil taas waa qaliil waa wax naadira lanna waxaa weeye markay taxqiiq faa'iideynayso ficilka maadiga ahi haaliban ay taxqiiq u faa'ideysaan mudaaric haddii la arko iyadoo taxqiiq u faa'iideynayso maxaan leenahay waa hayru اlqaalib maxaa ka mid a qad yaclamu اllaahu اlmucawiqiina oo kale qad xaqiiqe yaclamu اllaahu اlmucawiqiin kuwa mucawiqiinta ahee mujaahidiinta wehsi gelinaya waa xaqiiqo ilaah inuu ka warqabo ogya xaqiiqow marka qadaasi maxay gashay ficilkii mudaarica ahaa haddana waxay u faa'iideynayeen taxqiiq aw taqliil waxaa dhici karta haddana taqliil inay u faa'iideyso taqliil taqliil goormay faaide yani yarayn wixii la yaray taqliil iyo taghiir labadaa macno waxay u faa'iideysaa qawaacidka ajrubina aanu ku soo qaadanay ficilka mudaarica ah mudaaric hadday gasho taqliil iyo taghiir naxwu ina alkaduuba ninka beenta badan qad yasduqu inuu run sheegaa yar taqliilkeedu qad yasduqu inuu run sheego ayaa yar wuxuusan sheekhu inoo sheegin iyadoo faa'iideyneysa takiir takiir badin iyadoo faa'iideyneysa maxaa ka mid a ina asaduuqa qad yakdib ina asaduuqa shaksiga muuminka ahee runta badan qad yakdib mararka qaar oo naadira inuu been sheego waa dhici kartaa muuminkii saduuqa ahaa oo lagu ogaa waxaa kaloo sidaas oo kale ka mid a qad yajuudu lbakhiilu bakhiilkii mararka qaar inuu wax bixiyo waa yarta waa yartahay bakhiilkii oo iyadoo markaa taqliil taqliil iyadoo markaa faa'iideyneysa marka afartaas macno ayay qadu faa'iideysaa labana waxay u faa'iideysaa maadiga labana waxay u faa'iideysaa mudaarica labada maadiga ay u faa'ideyneysa waa taxqiiq iyo taqriib labada mudaaric ay u faa'iideysanana waa takfiir iyo taqliil afartaas wey sida qawaacidkaanu ku soo qaadanay maxaa baxay marka afartaas macno haddaysan faa'iideyn maxaa la samaynaya qadiina aan aragno afartii macno iyadoo hadda afar macnoaanu sheegnay taxqiiq waxaan sheegnay takfiir iyo taqliil iyo taqriib iyo taxqiiq labana maadigay u faa'iideysaa nuri labana waxay u faa'iideysaa mudaarici macno marka kale hadday ku timaado waxaan ogaanaynaa qadi aan isla ogeyn inaysan ahayn waxaa dhici karta tusaale ahaan qadi inay ku timaado bimacnaa xasbu waxaas waxaasay ku filan yihiin xasbu way ku filan yihiin haddii qadi bimacnaa xasbu ay ku timaado maxaan leenahay laysat min calaamaati afcaal calaamaadka afcaasha markaas ka mid ma aha carabtii waxaa laga maqlay iyagoo yidhi qad zaydin dirhamun zayd hal shilina isaga filan hal shilin haddaad siiso waa kaa sii jeysana su-aal dam kuu celin maayo hadda waayahaye waxaanu aragnay qaddii oo zayd gashay oo isima haddana maxaan isku noogeyn waalficlu yucrafu biqad waxaan isku ogeyn ficilka waxaa lagu gartaa qad idan marka ma waxaan leenahay qad zaydin dirhamun ereygaa zayd waa ficil oo maxaa u daliila qadaa gashay miyaan leenahay maya ma dhahayno leanna waxaan leenahay haddee qad zaydin dirhamun zaydkani hadduu ficil yahay inuusan ficil ahayn waxaana tusinaya horta afartii macno aanu ka fiirino qadka wa taxqiiqay faa'iideyn ma taqriibay faa'iideyn ma taghiiray faa'iideyn ma taqliilay faa'iideyn afartiiba noo faa'ideymay soo maha afartii haddiisan noo faa'iideynayn idan maxaanu leenahay ereygan qad ereyga ka dambeeyaahi laysa min alafcaal lannahu haddii qadani afcaasha calaamaadkeeda ka mid taha waa inay afartaa noo faa'iideyso walficlu ficilka yucrafu huwa ficilka waxaa lagu gartaa biqad iyo wasiini wa dukhuuli siini wa sawfa sin iyo sawfaa lagu gartaa labadan calaamo qad maxaanu nidhi waa calaamo mushtaragaa nidhi oy shirko ku yihiin maadiga iyo mudaarica labadan calaamada sin iyo sawfana wayakhtasaani bilmudaarici labadan waxay khaas ku yihiin ficilka mudaarica ah oo maxay u faa'iideeyaan litakhliisihi mudaaricay waxay u saafi gareeyaan lilistiqbaal macnaha hadda kabacdi soo socda macnaha hadda kabacdi soo socda sayaquulu الsufahaau min الnaasi maa wallaahum can qiblatihim alatii kaanuu calayha yidhi hadda aayaddaa markaad fiirisid sayaquulu الsufahaau kuwa dabaallaha waxay dhihi doonaan waa mustaqbalka haddii siintan aan lala xiriirin lahayn siinta haddaan lala xiriirina muxuu noqon lahaa yaquulu الsufahaa sufaha waxay leeyihiin maxaa suurtagal noqon lahaa hadday leeyihiin hadda saacadda maxaa kaloo suurtagal noqon lahaa mustaqbalkay dhihi doonaan labada macno muxtamilay aayadda ku noqon lahayd laakiin hadda labada macno inay aayaddii muxtamil ku noqoto maxaa diiday siintanaad diidayso oo aayaddii maxaan leenahay waxay saafi u noqotay mustaqbalka inay ka hadlayso inay mustaqbal ka hadlayso sayaquulu الsufahaau min الnaasi maa wallaahum can qiblatihim alatii kaanuu calayha waxay dhihi doonaan way hadday dhahayaan maaha idan markaa siinta iyo sawfa waxay mudaarica u saafi gareeyaan mustaqbal naxu sayaquumu hadda kabacdi u istaagi doonaa wa sawfa yaquumu wainama اkhtasaa bihi mudaaricay khaas ku noqdeen liannahumaa wudicaa waxaa labadooda loo dejiyey litaakhiiri macna alficli min alxaali ila alistiqbaal soo ma aragtid macnihii ficilka inay dib uga dhigaan xaalada oo mustaqbal ay ka dhigaan oo mustaqbal ay dib uga dhigaan qaala alfaakihiyu sheekh faakihi wuxuu yidhi wa fii sawfa waxaa ku sugan ziyaadatu ta'khiir dibdhigis dheeraad sawfaa dibdhigisteedu aad u dheer haddaad tidhaahid sa usaafiru waan safri doonaa iyo haddaad tidhaahid sawfa usaafiru mar dambaan safri doonaa isku macno miya sawfadaa dheer yacni mar dambaan safri doonaa waa markay bilooyin iyo ka soo wareegaan sawfadaa taakhiirkeedu dhan qaala alfaakihiyu wa fii sawfa ziyaadatu taakhiirin wa tanfiis tanfiisku isaguna bmacna taakhiir dibdhigisu lianna kahrata alxuruufi tadullu calaa ziyaadati اlmacna xaraf walba xarafka uu ka macno badan yahay waa xaraf walba xarafka uu ka xuruuf badan yahay waa ka macaani badan yahay fiir hadda siinta iyo sawfa yaa xuruuf badan siin waaba hal xarafi siin hal xarafi sawfa macaani badan sawfa saddex xarafay ka kooban tahay sawfa labadooda marka yaa macno badan maadaama tan ay xuruuf badan tahay sawfadaa macno badan oo maxay ku macno badan tahay istiqbaalkeeday macnaha soo socdaa ziyaadatu taakhiir taakhiirkeeda iyada aada u fogoobo wasiini wa sawfa wa taa-i ta'niisi ayaa lagu gartaa dhadigeynta ta'deedi taadaasoo assaakinati ee reebnayd wadcan xagga dejiska asalkii hore ku reebnay wadcan marka lagu leeyahay fiiri calaamada ugu dambeysa inta sheekhu noo sheegay waa taa-u ta'niis assaakina calaamada afraad ee ficilka lagu garanayo waa ta reeban oo weliba taa-u ta'niis ah taa-u ta'niisi waa min idaafati daali ila almadluuli daaligii yaa madluulkii loo adiifiyey maxaa loola jeeda daaligiya madluulkii loo adiifiyey waxaa loola jeedaa ta'daani waxaa loo adiifiyey macnihii ay faa'iideyneysay ta'du maxay faa'iideyn jirtay ta'niis ta'niiska ay faa'iideyneysay naftiisii yaa mudaaf ilayhi looga dhigay ta'niiska ay faa'iideyneysay naftiisii ayaa mudaaf ilayhi looga dhigay marka min idaafati daali ila almadluul marka ta'daas ku tusinaysa ta'niisu faacil faacilkii inuu dhadig yahay ta'da ku tusinaysa ee reeban asal ahaan calaamaadka waxay ka mid tahay aan ku garanayno ereygani inuu ficil yahay weliba ficilkaasi ficiloo dhan ma ahane waa ficil maadi ah lanna haadihi alcalaama waa calaamatun mukhtasatun bilficli اlmaadi waa calaamo khaas ku ah ficilka maadigooda idan marka sheekhu markuu ku leeyahay taa u taaniif aلsaakina taa u taaniifkii reebnayd sida qaamat qacadat saafarat ضaxikat jalasat qara'at iyo wixii la mida taa u taaniifkii saakin saas u jeeda wadcan marka la leeyahay maxaa baxay yacni taa u taaniif iyadoo asal ahaan reeban ayaa waxaa dhici karta fii bacdi اlcilal in loo hoos dhigo maxaa ka mida qaalat اlأcraabu aamana qaalat til fiiri hadda ta'daasi waa taa u taaniif dee hadday taa u taaniif tahay maxaa loo reebi waaye wayba reebneedba asal ahaan hadday asal ahaan reebneyd maxaa loo hoos dhigay aayadda sababta loogu hoos dhigay waxaa weeye horena qawaacidkan ka soo qaadanay liltiqaa'i saakinayn maxayd markii hore qaalat iyo alacraab alacraab laamteedii waa saakina ta'danina waa saakina faltaqaa saakinaani laba xarafoo reeban ayaa meeshii ku kulmay maxaa la sameeyey marka faxurika awaluhumaa bilkasri labadii xarafoo reebnaa kii horeeya waxaa lagu xarakeeyey kasro waqad yuxaraku bilfatxi mararka qaarna waxaa dhici karta iltiqaa saakinayinkii in fatxo midka hore la saaro ta'dii taaw taaniisi saakina in la kordhigo qaalataa ataynaa طaa'iciin oo kale qaalataa ataynaa طaa'iciin fiiri hadda qaalataa ta'daas taa u taaniis asalkeedu wuu reebnaa dee iyadoo reeban ma akrin kartaa aayadda bal ta'dii reeb isku day aliftiina way reebantah isku day inaad akhriso suurtagal ma ah idan marka maxaa la sameeyey liأjli daruura ayaa waxaa la sameeyey xurika alأwalu biاlfatxi kii hore waxaa la xarakeeyey fatxo marka sheekh markuu ku leeyahay taitaniit asaakina wadcan ayuu ula jeedaa xagga asal ahaan fii bacdi اlaxwaal wa fii bacdi اlcilal wa fii bacdi اlasbaab waa loo kordhigi karaa waana loo hoos dhigi karaa wa taitaniit taitaniitkaasoo asaakina ee reeban mararka qaar marka maxaa la arkay luga alcarabiya waa lulumaa la yidhi luga alcarabiya maxaa la yidhi waa lulumo lulumaha waxaa weeye mar intuu u jeerayna mar intuu jeerayna mar intuu jeerayna laakiin haddii lulumaha noqotee laakinahaa rukizad biqawaacid asaasiya laakiin iyadoo lulumo ah luga alcarabiya marna inta u jeeraynaysa marna intay u jeeraynaysa ayaa qawaacid lagu kala xadeeyey iskama dhex yaacayaan ilaa qof boolashiisu ay dabacsan yihiin maali hadaad aragtid qof isaga dhex yaacayso baasho oo laleeyahay war shalana saana nala yidhi maantana saana nala leeyahay berrina maxaana la dhihi doonaa ya qof sidaa dhahayo waxaa weye haddaad aragtid waa nin boolasha luqa alcarabiya ka dabacsan ama naxwaha boolashiisaa ka dabacsan qofka hadduu yahay murakaz biqawaacid asaasiya hadduu yahay qofku oo qof qawaacid ka duulaya oo qawaacidka naxwaha bartay hadduu yahay waxba isagama dhex yaacayaan hadda maxaa la arkay xuruuf waxaa la arkay taa u taaniis la geliyey hadhihin marka war hadde haddana waxaa laylahaa afcaashii khawaasteedii ka mid tahay ama calaamaat ficilka maadiga ah calaamaadkiisa ka mid tahay haddana waxaa laleeyahay xuruuf hadde waxa weye xuruufta waxa iska kooban waa saddex xaraf saddex xaraf ayaa la arkay laa ruba uma bis wax kale lama arko laa ruba uma bis hadday marka shalana saasaa la ii sheegay maantana saana la ii sheegay waxaana wax iska kooban wey marka lagu leeyahay yacni taa u ta'niis waxay gashaa xuruufta waa xuruuf yacni gaaban oo lasoo koobay laa taa u ta'niisaa gasha laataa la yidhi walaata xiina manaas walaata xiina manaasin uma ayaa la arkay uma ta ay carabta yidhaaheen uma ta rubbaa la arkay waxaa la arkay rubat iyagoo yidhi rubat rubat iyo humat iyo laata saddexdaas xarafaa la arkay iyo ku wareerin marka wax aad ku wareereysaa maaha leanna waxaa lagu leeyahay tautaniita saakina kulluhaa mukhtasatun bilficli almaadi ilaa saddex xaraf maahane bis khalaas warkii waa dhammaaday shalaya saan la yidhi iyo qawaacid maxay tahay iyo hadhe maxay waas ka kooban yahay waa qawaacid yani murakaza biqawaacid asaasiya wataai taaniis asaakina ayaa lagu gartaa sheekhu marka afartan calaamuu noo sheegay laakiin waxay leeyihiin culimmada naxwuhu ficilku intaan waa ka badan yahay calaamaadkiisu calaamaadkiisu intaan waxay yidhahdeen culimmadu waa ka badan yahay waxaa calaamaadka sheekhu uu ka tegey ka mida ta ay yidhaahaan taa ulfaacil taaul faacili taaul faacil maxay ula jeedaan waa ta faacil noqotay ta faacil noqotay see ku noqotaa tadu faacil matniga ajrumi baan kusoo marnay matniga ajrumi darabtu darabti darabtumaa darabtunna waxaasoo dhan soo ma ahayn ta faacil noqotay aan soo marayno dhan ta faacil noqotay soo ma aha darabta haddaad tidhaahid oo taa faacilaad ku cilaabi jirto marka ta faacil noqotay haddaad aragtid yani waa calaamaadka waxay ka mid tahay afcaasha bitaa facalta waatat wayafcali wanuuni aqbilanna ficlu yanjali waa meesha ibnu maalik alfiyaha uu ku leeyahay raximah llah taala ya lfaacil calaamada kale u ka tegey ya lfaacil ya faacil noqotay ya faacil noqotayna maxay ahayd ti adigaaba soo marayba ajrumiga matnigiisaad kusoo martay weliba qawaacid ma aha qawaacid ma aha yaa xusuusta maxay ahayd ya mise ma anaan soo marin ya taquumiina tafcaliina tasjudiina tarkac haakada waxaanu dhihi jirnay ya lmuanahata soma ahayn ya lmuanaha midaanu dhihi jirnay alfaacil waxaa kale oo ka mid a sidaas oo kale nuun tawkiidi nuun tawkiid calaamaadka ficilkuu ka mid yahay nuun tawkiid hal ydribana zaydin oo kale hal ydribana zaydin idribana khaalida nuunu tawkiid waxaa kaloo sidaas oo kale ka mid a low low ereyga lida meel kasta oo luqa alcarabiya aad ku aragtid ereygan low ogow ereygaasi inuu yahay low ka dambeeya ficil rubamaa yawaddu aladiina kafaruu low kaanuu muslimiin low kaanuu muslimiin walow rudduu lacaaduu limaa nuhuu canhu walow rudduu lacaaduu limaa nuhuu canhu haddii lagu yidhaaho rudduu maxay tahay bal rudduu noo sheeg isim miya ficil miya xaraf miya maxay tahay noo sheeg maxaad leedahay waa ficil oo maxaa u daliila lowdan aan ku fahma walow rudduu lacaaduu limaa nuhuu canhu low kaanuu muslimiin kaanuda maxay tahay ma isma ma ficila ma xarafa waa ficil oo maxaad ku fahamtay low waxaa sidaas oo kale ka mid a xuruufu nawaasib xuruufu nawaasib matniga ajruumi baan kusoo qaadanay matniga ajruumiga ayaan kusoo qaadanay nawaasib lan iyo an iyo xataa iyo xuruufu nawaasib ayaguna waxay ka mid yihiin calaamaad almukhtasa bilafcaal sida lan naquuma lan naquuma lan nusaafira waxaa la mid ah aljawaazim aljawaazim jawaasimta iyaguna waxay ka mid yihiin calaamaadka lagu garanayo afcaasha waxaa la mid a sidaas oo kale xuruufu lmudaaraca xuruufta loo yaqaano xuruufu lmudaaraca xuruuf lmudaaraca waa xuruufu anaytu alhamza wاnnuun wاlyaa wاtaa bishuruudihaa التي mرت عaلaيna في القواaعد لakiن ogow hadd يعني hمزة walba iyo ta walba iyo ya walba nuun walba ha u malaynine waa xروuftii afartaayada shuruuda lahaa jira qawaaعid kusoo maray maxay ahayn shuruud maxay ahaayeen shuruud maxaa ka mid ahaa hal iyo labo qof maqana qof lala khidaabayo miya ya qof kaasoo horjeeda ya takalum wey hamzada shardigeedu wuxuu ahaa inuu takalum ay faa'iideyneyso aqra'u anigaa aqrinayo ajlis anaa fadhiisanayo wasaafir anigaa safrayo takalum ayna faa'ideyneyso nuunka sidaas isagana shuruuddiisa waxaa ka mid ahaa inuu qofku almutakalim can nafsihi aw macahu اljamaaca qof naftiisa keligii ka hadlay oo isweyneynaya oo dhahaya naquumu annagaa istaageen ama macahu اljamaaca ama qof jamaacil wahaakada shuruuddii aan soo marnay shuruuddii aan soo marnay waa inay oobsato waxaa kaloo sidaas oo kale la mid a damiiru rafci albaaris calaamaadka ficla waxaa ka mid ah damiiru rafci albaaris damiir marfuuca oo bannaankana jooga sida darabuu qaamuu sajaduu waawdaas waa damiir rafci albaaris waxaa sidaas oo kale ka mid a nuun اlwiqaaya nuun الwiqaaya laa tadkulu ilaa calى اlafcaal nuun wiqaayada afcaal maahane meel kale iyadoo noo gasho nuun wiqaayada kusoo marray soomaaha qawaacidka qawaacidkan kusoo qaadan darabanii yadribunii yusallimunii waqablaya الnafsi maca اlficli اltuzin nuun wiqaayati walaysii qad nudim walaytanii fashaa walaytii nadara ومع لعل اعكس وكن مخيرا في الباقيات والضرارا خففا مني وعني بعد من قد سلفا ماشي بن مالك بدهي رحمه الله تعالى عكر وقبل النفس مع الفعل التزم نون وقاية وليسي قد نظم وليتني فشى وليتي ندرا ومع لعل اعكس وكن مخيرا في الباقيات والضرارا خففا مني وعني بعد من قد سلف qabla yanafsi muxuu ula jeedaa yaa nafsi yaa lmutakalim ula jeedaa maanaa marba haddii ficilka yaa lmutakalimba hadii lala xiriiriyo nuunulwiqaaya waajibu darabanii anuu igara darabanii nuuntaasi waa calaamat mukhtasat bilafcaal waxaa kaloo sidaas oo kale la mida tasarufuhu biikhtilaafi zamaan tasarufuhu biikhtilaafi zamaan calaamaadka afcaasha waxaa ka mid a ereygan inuu isbedbedelayo markii zamanka la fiiriyo zamanka markii la fiiriyo inuu ereygani uu isbedbedelayo oo maala haddaad doonaysid maadi haddaad doonaysid maxaan leenahay larbin darban mistega darbi markaan ficil maadiga ka rabno zaman maadiya daraba ayaa markaan doonayno xaal haddu wax garaacin waan bedelaynaa haddana yadribu ayaanu leenahay marka ereygaasaa isku bedelayo markii ficil maadiga la rabana si kale loo dhigayo markii zaman xaala la doonayona si kale loo dhigayo تصرفkaasi waa calaamaة تduل عalى أنa hadihi الكلمة min الأفعاaل تصرفkaasi wuxuuna tusinaa ereygan inuu ka mid yahay أفعaaشha intaasoo calaamo ayay sheegeen culimadu imisa inoo noqonaya markii lagu daro شheeka intuu sheegay waxaan sheegnay tاء الفاaعل yاء الفاaعل nuن الوقاayة low نawاasب jawاaزم حروف المضاaرaعة ضميir الرفع الbاriز nuun الوقاayة tasarufuhu biikhtilaafi zamaan tobanaan sheegna soo maha tobankaa afartii nagu gee afar iyo tobankaas calaamo ee ficilka lagu dar wa huwa ficilkii ثalaaثatu anwaacin saddex noocu maadin maadigu wayucrafu huwa maadiga waxaa lagu gartaa bitaa'i ta'niihi taau ta'niiha lagu gartaa ta'daasoo asaakinati ee reebnay wadaalika naxu qaamad hiya hindaa istaagtay waqacadat hiya hinda way fadhiisatay wa minhu min alficli اlmaadi ficilka maadiga waxaa ka mid a nicma waa nicmoobay wa bi'sa waa baasoobay ficilka maadiga ayuu ka mid yahay walaysa ayaa ficilka maadiga ka mid a wa casaa ayaa ficilka maadiga ka mid a cala alqowli haddaan qabanno qowlkaasoo alasaxi ee saxnimada badan wuxuu ku yidhi sheekhu raximah اllahu tacaala bacdamaa sheekhu uu soo noo soo dhammaystiray afcaasha wixii lagu garan lahaa iyo calaamaadka aan ku garanayno afcaasha wuxuu rabaa inuu noo qaybiyo afcaashu inta ay u qaybsanto wa huwa ficilkii ثalaaثaةu anwaacin ficilkii saddex nooc wey saddex nooc ayuu u qaybsamaa waa calىa madhabi اlbasriyiin cinda اlbasriyiina waa basriyiinta agtooda culimmada basriyiinta agtooda wa nawcaani cinda اlkuufiyiina culimmada heer kuufana waxay leeyihiin ficilku laba nooc ayuu u qaybsamaa oo maxay meesha ka saareen biisqaadi اlamri kamaa sabaqa qariiba waxay meesha ka rideen ficilka amarka waxay yidhahdeen waa nawcu min almudaaric ficilka amarka waa nooc mudaarica ka mid eh nooc mustaqila oo madax bannaan laga tirin maayo ayay yidhahdeen laakiin madhabka waxaa raajixa madhabka basriyiinta waana sida sheekhu noo sheegayo ficilku saddex nooc ayuu u qaybsamaa maadin ficil maadi ah qismiga ugu horeeya ficil maadi ah wayucrafu huwa ficilka maadiga ah waa la gartaaho bitaa'i ta'niid dhadigaynta ta'deedii ayaa lagu gartaa ta'daasoo assaakinati ee reebnid ficilka maadiga waxaa lagu gartaa yuri sheekhu yacni wuxuu rabaa ficil walba si guud uu kugu soo sheegay afcaasha si guud wixii lagu garanayo haddana mid walba bal si khaasa calaamad khaasa mid walba inuu leeyahay ayuu kuu sheegay wayucrafu ficilka maadiga waxaa lagu gartaa bitaa'i ta'niid ta'daasoo asaakinati ee reebna waa ta'dii hadda aan soo sharaxnay ta'dii hadda aan soo sharaxnay maadigay khaas ku tahay wadaalika naxu qaamad hindaa istaagtay waqacadad hindaa fadhiisatay qaamad iyo qacaddad maxaan leenahay waa ficil maadiya maxaan u deliishanaynaa tauta nif asaakina wa minhu min alficli اlmaadi ficilkii maadiga ahaa waxaa ka mida nicmo iyo wa bi'sa ka mida muxuu sheekhu wa minhu u yiri sida kuwan muu iska yidhaaho naxwu qaamat wa qacadat wa naxwu nicmad wa bi'sat muu saas iska yidhaaho wa minhu labadan muxuu yidhi wa minhu ficilka maadiga waxaa ka mida nicmo iyo wa bi'sa maadiga ka mida sababta sheekhu sidaa u yeelay waxaa weeye labadan waa laysku khilaafsan yahay labadan khilaafaa ku jira nicmo iyo bi'sa waxaa weeye liannahumaa min alasmaa'i cinda alkuufiyiin liannahumaa min alasmaa'i cinda alkuufiyiin culimmada kuufiyiinta waxay leeyihiin ficil maba ahanba nicmadii oo maxay yihiin isim isim wayay leeyihiin oo maxaa u daliilaa inuu isim yahay waxay yidhaaheen waxaanu aragnay iyadoo xaraf jaar la geliyey nicma asayru calaa bi'sa alcayru ayaan aragnay yidhaaheen nicmada biisoo xaraf jaar la geliyey ayaan aragnay oo carabtii waxay yidhaaheen nicma nicma asayru calaa bi'sa alcayru nicma asayru socod ayaa nicmo leh socod wanaagsanaan socdo ula jeeda calaa bi'sa alcayru dameer baas lahaan laakiin ku socdo yidhi dameer caajisahoo si fiican aan yani meeshii ii geynayo kaasaan ku socday nicma asayru socdaa nicmo lahaaday calaa bi'sa alcayru dameer midka baas kalena lagu socday dameer baasle ayaan ku socday marka ninkaas waxay leeyihiin culimmada kuufiyiintu nicma sayru nicma sayru calaa bi'sa calaa bi'sa calaa bi'sa alcayru bi'sadii maxaa hore ka galay calaa dee calaada haddii hore la geliy waxay lein taas dil noo tahay inay isim tahay isim inay tahay waxay yidhaaheen nicmadiina sidaasoo kalean aragnayo waxaan aragnay carabtii iyagoo dhahayaan waxaa lagu bishaareeyey gabar jaahiliyadii gabdhaha waa necbaayeen waa jahligoodii diin la-aantoodii waidaa bushira axaduhum bilunhaa dalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadiim waida almaw'uudatu su'ilat biayi dembin qutilat jaahiliyadu markii gabdhaha loogu bishaareeyo wejigooda waa madoobaan jireen nacayb gabdhaha ay necdeen diin la-aan diin la-aan soomaalidana waaba kusoo dhawaatayba dhaqankaas waa soo dhawaaday soomaalida naftooda waayahan dambaa laga baxay oo dadka ilaahay subxaanahu watacaala uu khayrkii tusay mooye waayi hore waxaa jiri jiray dhaqan la leeyahay wiilasha wiilasha ha loo mashxarado gabar markay dhalatay laakiin yaan la mashxarado waa jira dhaqankaas hadda un ilaahay ummaddii ka caafiyey maane dhaqankaasa soo dhawaada qofka markii la yidhaha wiilaa kuu dhashay inuu xoogaa qalbigiisu kacayo gabaraa dhalatay hadii la yidhaha xoogaa xoogaasi si uu noqonayo dhaqan soo dhawaaday wariyaha midka khayrku ku jiro midka barakadu ku jirto maxaad ka ogtay ma qeybkaa daalacatay adugu qeybka miyaa daalacatay ya hadda ka horaa waxaa la yidhi ninaa ninaa waxaa la yidhi islaanaa gabar u dhashay markaasuu da-dii labaaday haddana waxay dhashay gabar tii saddexaaday gabar dhashay haddana tii afraaday haddana gabar kala dhashay waa hadda intaan dadka roonaa mooye xilligii hore markaasu wuxuu yidhi bal midda shanaad haddii gabar dhasho waa furaahu yiri tan shanaad da-da shanaadaan sugaahu yiri haddii gabar dhasho waa furaahu yiri da-dii shanaad marka wanuu soo xiray islaantii markii la yidhi waa foolane wan weynuu soo xiray bahal sallad weyn oo timirana waa soo buuxiyey markaasu wuxuu yidhi wankaasna hadde waa akhyaartan u qali haddii wiil ay dhasho yidhi baashaa salladdaas weyn oo timirtaana iyadaa lagu baaninahu yidhi waa hadday wiil dhasho yidhi haddii haddii kale labadaba bis wanka xariggan kala bixiyo yidhi haddii gabar dhasho waa la sugay fooshiyaa qabatay oo markii fooshii qabatay gabaray dhashay marka ninkii meeshuu ku sugiyo wuxuu leeyahy bal warka lagu sheegi doono bal aad ka war sugtid wixii lagu sheegi doono meeluu iska fadhiyaa geeduu fadhiyahay waa sugahay markaasuu dhegtuu raariciyey mashxaraduu maqli waayey marka ila mar haddii la aamuso gabar weye waa dhaqankii hore jiri jiray wiilka wiilkaa loo mashxaradi jiray gabaray dhash waa la aamuso waa shakiyey marka baa shakiyo ruuxa la aamusan yahay walle waxbaa jira u yihi mar haddii la aamusan markaasu gabadhii markay aamunsay waxau yihi war maxaa maxaa lala aamusan yahay markaasaa la yihi gabaray haddana dhashaa la yihi wankiiu xarigga ka furtay marka naga keenu yihi meesha xariggu ka furtay timirtiina waa ceshadaa la yihi timirtii mis miskiinta ugu baanin lahaana waxaa la yihi waa ceshadaa la yihi ama ku baanin maayo waa iska ceshay marka islaantii iyaguna waa iska aamineen de hawooyin wey hooyinkii gabadhii markii naaska nuujinaysay waxay tiriyaa la yihi iyadii marka u baraanburaysa gabadhii u baraanburaysa markaasi naaskii nuujinay waxay tiri fariid baa dhalan lahaaye fariid ayaa dhalan lahaaye wan baa foorari lahaaye ya misin baa la ii xiri lahaaye waxay tiri fududay maxaa ku keenay tiri gabadhii naaska nuujinaysay mogta ku baraanburi mogta waxay tihi fariid baa dhalan lahaayo yani wiilaa dhalan lahaayo fariid baa dhalan lahaayo wan baa foorari lahaayo oo dhegta dhiigga loo dari lahaayo naloo gawrici lahaayo akhyaarda marka waxay tihi fariid baa dhalan lahaayo wan baa foorari lahaayo waxay tihi faarixiin baa faarixi lahaayo faarixiinta waa raggii rag baa faarixi lahaayo tii oo farxi lahaaya wankaa cuni lahaa marka waxay tihi misin baa la ii soli lahaaye yani baashan waxa weeye waa timirtii timiraa meesha la ii keeni lahaaye ee fududay maxaa ku keenay tiri gabadhii fududa leeda waa fududaatay fududay maxaa meesha maxaa ku keenay marka waxa weeye waa jaahilnimo wey waxaasoo kale jaahilnimo wey war meesha khayrka ku jira maxaad ogta gabar imisaa la arkay boqol wiil ka khayr badan boqol wiil ka khayr badan ilaah yani og meesha barakadu ku jirto wuxuu yihi markaa culimmada markaa basriyiinta waxay ku jawaabeen markay yidhaaheen wallaahi maa hiya binicma alwalad gabaraa loo bishaariyey markaasu wuxuu yidhi wallaahiya maa hiya binicma alwalad wey walad nicmale ma aha waa xilligii jaahiliyadda waxay ugu jawaabeen culimmada basriyiintu meesha maxduufaa ku jira waxbaa ka xadfanoo ninkan markuu leeyahay nicma asayru calaa bi'sa alcayru asalku wuxuu ahaa calى ximaarin maquulin fiihi bi'sa alcayru calىa cayrin ayaa meesha ka maqan calىa cayrin nicma sayru socodaa nicmo leh calىa cayrin dameer lagu socdo dameerkaasoo maquulin fiihi lagu leeyahay bi'sa alcayru lagu leeyahay dameer abaas lagu leeyahay marka meesha maxaa laga xadfay isimkii oo calaa ay gashay calىa cayrin ayaa laga xadfay middan ninkan uu yidhi wallaahi maa hiya binicma alwaladna meesha waxaa ka xadfan wallaahi maa hiya biwaladin marka ba'daas waxayba gashay waladin oo maxduuf oo ismay gashay wa minhu waxaa ka mida min alficlu maadi ficilka maadiga waxaa ka mida nicma ka mida wa bi'sa bi'sa ka mida cala raajixi ula jeedaa isagaaba soo waday cala lasaxi sida saxdaa oo madhabku madhab alkuufiyiinha lagu khilaafi oo iyagu dhahaya waa asmaa walayse layse ayaa ka mida laysana wuxuu ku khilaafsan yahay sheekhu madhabu abi cali alfarisi abi cali alfarisia wuxuu qabaa laysadu waaba xarafba laysadu waaba xaraf madhabkaasuu diidan yahay raajix ma ahan madhabka abi cali alfarisi wa casaa casaa ayaa ka mid a casaana wuxuu ku khilaafsan yahay madhabkii kuufiyiinta oo iyagu dhahayaba waa xaraf casaada waa xaraf ayay kuufiyiintu leeyihiin cala alqowli haddaan qabanno qowlkaasoo alasaxi ee saxnimada badan waa sida raajixaaw ومdaaرع mdaarci mdaarci qismiga labaad ee aqsaamtii ka mida waa ficilka la yihaaho mdaarca ويucرaف huwa ficilka mdaarc waxaa lagu gartaa bdkخuuli lm lam gelitaankeeda lagu gartaaho عalayhi calى الmdaarci mdaarica dushiisa lamtu ay gasho وadalika naxو lam yaqum huwa shaksigii ma istaagin oo kale qeybta labaad ee afcaaشha ka mida waa ficilka la yihaaho mdaarc mdaarc isaguna wuxuu iska leeyahay calaamaad khawaas ah oo isaga ku gaar ah calaamaadka isaga ku gaara waxaa ka mida lam ereygan lam la yihaaho ayaa ka mida maxaa ka mida wadalika naxu lam yaqum mar walba haddii lamta aanu luga alcarabiya aanu ku aragno waxaanu leenahay ereyga ka dambeeya waa ficil mudaarica wax kale ma noqon karo lamtaas waa min khawaasi alficli اlmudaaric wa hadihi alcalaamatu anfacu alcalaamaati lilficli اlmudaarici waa calaamaadka ficilka mudaaric calaamada ugu nafciga badan falida sidan darteed ikhtasara calayha calaamadanuu sheekhu ku gaabsaday iyadaa meesha ugu nafci badan walaa budda waxaa laga maarmaana fii awalihi awali mudaarici mudaarica bilowgiisa waxaa laga maarmaana min ixda zawaa'idi min ixda alxuruufi xuruuf middood waa laga maarmaan xuruuftaasoo azawaa'idi ee ziyaado ah xuruuftaasoo alarbaci ee afar ah wahiya xuruuftaas afarta ahi alhamsatu hamsadiihu wanuunu nuuntiigu walyaau ya-diigu wataau ta'diigu yajmacuhaa xuruuftaas waxaa kulminaya qowluka hadalkaaga aad tiri na'aytu waan fogaaday ayaa kulminaya wuxuu ku yidhi sheekhu walaa budda waxaa laga marmaana fii awalihi awali mudaarici mudaarica awalkiisa waxaa laga marmaana min ixdaa zawaa'idi min xuruufin xuruuf waa laga marmaan min ixdaa min ixda zawaa'idi min ixda alxuruufi xuruuf middood waa laga maarmaan xuruuftaasoo azawaa'idi ee zaa'ida xuruuftaasoo alarbaci ee afarta ah wuxuu ku yidhi sheekhu ficilkan marka aanu leenahay waa mudaaric waxaa laga maarmaan ah afar xaraf oo zaa'ida mid ka mida in laga helo lagu bilaabo waa laga maarmaan maxay yihin afartaas xaraf wahiya afarta xaraf oo laga maarmaano ficil mudaarica alhamzatu hamzadiihu laakiin hamzadu shardigay leedahay shardiga qawaacidkan kusoo marnay addaalatu cala almutakalimi waxdahu waa hamze ku tusinaya hal qof oo iska hadlay asagu iska hadlay ka aquumu anaa istaagay wanuun nuuntii wey nuunta iyaduna shardigay leedahay addaalatu cala almutakalim almutaxadidi can nafsihi waa qof naftiisa ka sheekaynayo oo naftiisa weyneynayo wagayri macan ama ayrka naftiisii iyo hayr kale labadaba waa ka sheekay aw ilmucadimi nafsahu ama waa qof keligiisoo naftiisii weyneynay wadalika ka naquumu isagoo keligiisu wuxuu leeyaha naquumu shardigaasay leedahay walya yadiu yadi yada idan waxaa shardi almuhanaati min taxt waa hoos labada dhibac looga yeelaye addaalati cala almudakari algaa'ibi muطlaqan ya-da maxaa shardiga inay tusiso qof mudakara oo maqan waa rag rag maqan inay tusinayso muطlaqan marka maxaa loola jeedaa sawaaء kana almudakaru اlgaa'ibu lilmufrad aw lilmuhanaa aw liljamci wuxuu doona ha noqdo ka yaquumu waa hal nin oo maqan yaquumaani laba nin oo maqan yaquumuuna jamci ragga ahaayo maqan ayaa istaagay wa cala اlinaasi haween maqanna wuu tusiyaa ya-du way tusisaa naxu yaqumna shuruuddaas iyaduna leeda wa taa almuhanaati min fowq addaalati cala almukhaadabi muطlaqan waa sidii o kale iyadan waxaa shardiya mukhaadab mudlaqa inay tusiso mudlaq waxaa loola jeedaa mufrad muhana iyo jamc wuxuu doona ha noqdo ka taquumu waa nin keligiis adigaa istaagaya wataqumaani labadiinana istaagay wataquumuuna jamcina raggaa istaagay wataqumna haweenyahoodinka istaagay wa cala alghaa'ibati haweenay maqanna tusinaya wadalika hindun taquumu hiya islaan maqan hindaa istaagaysa waalghaa'ibatayni laba gabdhoodoo maqanna tusinaya wadalika kalhindaani taquumaani hindooyinkii iyagaa istaagayo maqnan marka shuruuddaas iyadana ta'du inay tusiso waa laga maarmaan yajmacuhaa ay tilka azawaa'id alarbac xuruuftaa zawaa'idda waxaa kulminaya qowluka hadalkaagii aad tidhi naaytu na'aytu waan fogaaday bimacnaa bacutu bacutu waan fogaaday waxaa kaloo sidaas oo kale lagu dabdiyaa oo lagu soo koobaa na'aytu maahane anaytuna waa lagu dabdiyaa anaytu saasuu ajrimigu noo ahayn male anaytuna waa lagu dabdiyaa waxaa kaloo lagu soo koobaa atayna waxaa kaloo lagu soo koobaa na'ti waxaasoo dhan waa bimacna waaxid isku macnohu wayudamu waa la godaa awaluhu awalu mudaarici mudaarica awalkiisa xarafka ugu horeeya ula jeedaa sheekhuye xarafka ugu horeeya waa la godaa in kaana maadiihi maadi mudaaric mudaarica maadigiisu hadduu ahaa calaa arbacati axrufin mudaarica maadigiisu hadduu afar xaraf ahay maadigii fiiri maadigii afar xaraf hadduu ahaa mudaarica xarafka ugu horeeya god sawaaء kaana اlأwalu hamزaةa ow nuunan ow taaan ow yaaan waxa ugu horrey wuxuu doona ha noqdo ama hamse ha noqdo ama nuun ha noqdo ama taa ha noqdo maxaa ka mid a wadalika kadaxraja dhagixii ayuu taraarixiyey yudaxriju waa taraarixina oo markaa wuxuu ku yimaadaa laazim iyo mucadda daxraja alxajaru dhagxiiya taraarixana waa la yidhaha isaga naftiisa u taraaraxay yudaxriju dhagixii ayuu taraarixina fiir hadda daxraja imise xaraf wey daxraja afar xaraf wey waa rubaaci mudaaric u samey marka mudaaric markaad u samaynayso xarafka ugu horeeya waajib wey inaad gudid yu ayd leedahay yu daxriju nuuntii haddana u bedel nuun u bedel nu daxriju ta u bedel tu daxriju wahaakada wuxuu doonaa afartii xaraf waad gudi marba hadduu ribaaci yahay ribaaciba hadduu yahay waxaa la mida basmala waa bismilayste basmala waa bismilayste mudaariciisa ken haddii la yidhaho xarafka ugu horreya waa inaan gudno ilaa maadigana afar xaraf weeye mudaaric xarafka ugu horreya waa inaan gudno waxaan leenahay yubasmilu nubasmilu tubasmilu ubasmilu yeelanayso maa waxaa la mida sidaas oo kale xamdala waa xamduleyste alxamdu lilah yidhi xamdala mudaariceedii la kaalayaa lagu leeyay afarta xarafba waa inaad gudid yuxamdilu nuxamdilu tuxamdilu uxamdilu yaad leedaha marka kulli wahaakada saasaad leedahay marba hadduu afar xaraf yahay واكرم وو كراميي يكرم وانا دهم حرف ugu horeeyo inaan afarta xaraf يكرم نكرم تكرم أكرم afarta xaraf saas ugu gudana وفرج وافيدي oo dhibkii iyo shidadii kurbadii uu ka fayday yufarriju xarafka ugu horeeyo inaan gud ila farraja waa afar xaraf hadaa tiri afar xaraf say u tahay waa meeshan saddex xaraf aan u jeednaahay maxaa lana marka idghaamku bimathaabati xarfayni alidghaam bimahaabati xarfayn shidku laba xarafo xarafkii shidaan laba xarafoo laisku shiday meesha faraja yufariju waqaatala uu la dagaalamay yuqaatilu fiir afar xarafo qaatala yuqaatilu wayuftaxu waa la kordhigaa fii ma siwaah wallahu subxaanaه wa tacaala